wafdiga madaxweyne muuse bixi cabdi oo ay xubno ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon arrimaha gudaha maxamed kaain axmed horumarinta maaliyadda dhegta saacad cali shire iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee dalxiiska maxamuud xasan saacad saajin ayaa xukuumaddu safarkooda ku sheegtay inuu yahay mid rasmi ah oo ku salaysan danaha labada dhinac sida uu warbaahinta u sheegay koorintaan wafdigu ama bixin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon
saaka halkan waxaa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biix cabdi wafdigaasu wuxuu u baxayaa dalka etoobiya madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmiya ka helay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaana u tegayaa isaga iyo wafdiga la socdaa inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhexeeyey somalilan iyo etoobiya waxa safarkaasu ama casuumadaasu waxay ahayd mid laisla ogaa dadweynuhu waxaa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tegayaa etoobiya arrimaha waa laga wada socday iminkaana wakhtigoodii la gaadhay maantuuna tegayaa isaga iyo wafdigaa la socdaan insha allahu markaanu soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaato lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahanya idinka siin doonaa tan iyo intii ay bulshadu ka war heshay safarka wafdiga madaxweynaha oo dadka intooda badan kadis ku ahaa ayaa baraha bulshada ku xidhiidhayo goobo kaleba dadku ku hadlayeen safarka madaxweyne bixi iyo wafdigiisa ee wakhtigan hase haatee qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa inkastoo oon si rasmi a arrintaasi uga hadal haddana waxa uu dhignaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayay ujeeddada safarku u ku kooban tahay kulanka ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo xubnaha kale ee xukuumaddiisa ka tirsan ay la yeelan doonaan mana jirto mas-uuliyiin dalal kale oo madaxweynaha u qorshaysan inuu kula kulmo dalka etoobiya ayaa lagu yidhi qoraalka madaxtooyada somalilan kulanka la filaya inuu dhexmaro wafdiga madaxweyne bixi iyo mas-uuliyiinta dalka etoobiya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayaa noqonaya kii horreeyay ee labada mas-uul isugu yimaadaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa